dilka wakiilka shirkadda b n o ahna maareeyaha dekeda magaalada bo master bool antony feer muuse ayaa dhacay toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqo ee subaxnimadii saakay xilli ay isaga iyo ilaaladiisu ay dhex marayeen suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso oo u dhexeeya qaybta deegaanka u ah shirkadda b n o iyo xafiisyada dekeda magaalada boosaaso waxaa kaloo weerarkan ku dhaawacmay sarkaal ka mid ah shirkadda b n o iyo laba ka mid ah ilaalada gaarka ah ee masterbool sidoo kale waxa ay ilaaladu dhaawaceen ninkii weerarka geystay oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku taliyaha dekeda magaalada boosaaso korneyl maxamed cali xaashi oo ka hadlay shir jaraa-id oo ay maamulka gobolka bari ku qabteen magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey sida wax u dhaceen sida caadigaa marka ay ka yimaadaan degaankooda waxay soo dhex maraan qaybta nagfiisha oo kalluumaysatada kadibna halkaasay dekeda iyo xafiisyadooda ka geli jireen markii ay marayeen saacaddu markii toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqa ahayd halka nagfiish dhexdeeda ah ayaa halkaa maqaaxi yar oo ku taala nin yar oo dhallinyaro ah oo fadhiyey oo basuuradi u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisii si deg dega usoo dhexgalay kabacdina wuxuu furay rasaastii basuurada ugu jirtay halkaas waxaa xabadihii udhacay ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekeda ee u joogay kambaniga ban o master bool waxaa kaloo dhaawacmay laba askari oo nin dhaawaciisa u culus yahay oo ahaa labadii nin oo labada dhinac ka marayey waxaa kaloo xabadii halkaa iyadana ay dhaawac kale u gaasiis gaarsiisay nin kale oo hindiya oo shaqaalaha kambaniga ka mid ahaa oo lagu dabiibayo hadda isbitaalka national arrinta dhacday saaka intaasay ahayd taliyaha ayaa sheegay ninkii weerarka ku dilay maareeyaha dekeda ee shirkadda b n o inay ciidamadu gacanta ku hayaan isaga oo dhaawacan
ninkii falkan geystay ciidanku way ka falceliyeen isla markiiba waxaa la qabtay isagoo dhaawaca oo dhowr xabada ku yaaleen isaga ruuxiisa waxaa lagu hayaa isbitaalka weyn ee ma garanaysaa boosaaso halkaas ayaa lagu dabiibayaa waxaan rajeynaa in haddii rabbi idmo isaga ruuxiisu uu dhaawaciisa uu kasoo kaban doono guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays oo shirkan jaraa-id ka hadlay ayaa sheegay in ninka falka geystay uusan ka mid ahayn kalluumaysatada gobolka bari balse uu ka mid yahay xarakada al-shabaab ma aha muxuu ahayday kalluumaysato waa nin al-shabaab ah isagana gacantaa lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karro midiyahana waa horkeenaynaa marka dekedina ma aha wasaarada dekedaha ee cusub iyo nagfiish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degaankoodu yahay ciidamada ammaanka gobolka bari ayaa isku gadaamay waddooyinka halbowlaha ah iyo agagaarka dekeda magaalada boosaaso waxaana xirmay isi socodka suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso oo ah halka uu ka dhacay dilka maareeyaha labaiyo tobankii bishii oktoobar sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban ayay ahayd markii maamulka puntland uu shirkadda b n o uu si toos ah ugu wareejiyey dekeda magaalada boosaaso faadme yaasin jaamac v o a boosaaso